dowladda kenya oo guriga hadda wan yahay xariir weyn waana ka dambaynaa dowladda madaxweyne farmaajo iyo cali day ninkasaba inuu meelahan ninkasaba inuu meelahan ku mucaarado dowladda dowladda kenya ma ogolo dowladdaas fursaan la siiyey way shaqaynaysaa waa ku kalsoonahay fursada hala siiyo kabaayada guri siyaasiyiinta waa ku kalnahay inay soo dheeraan soomaaliya inay nairobi maalooda ku nasaan baarlamaanka soomaaliya inay ku nasaan nairobi talada way joogaan waa dib aftaalada maalaana u oganahay laakiin inay dowladda ku mucaaradaan meesha uu guriin u sheega igaarabti dowladdaas waxaa la rabaa inay loo daaya inay shaqayso waktigeeda ku dhammaado ininka ayagaa fursado inay bedelaan somo hadda laakiin dowladda xola waa loo tartiib marka waa la hadlay madaxweynaha madaxweenka annaga ma rabno inay dhaxanto oo la yidhaahdo waddanka kenya ayaa dowladdii farmaajo lagu mucaaraday dowladda madaxweyne farmaajo iyo cali kay prime minister-ga waan ka dambaynaa gar baan u nahay inaan waddankaasi aan ka kusoo dhisno farmaajo ku sugaaya marku waktigiisa dhamaado sidii aadamkana waktigiisa marku dhamaado lo sug xildhibaanada faraar fursaan u siin marka dowladdaas waxaa lalaa danta annaga ku jirta annagu idin wadan ahaan iyo bulsho ahaansamo inay soomaaliya naba noqotaan maanay marka ma rabno mana doonayno mana ogonaanayno in nairobi ay noqoto meesha dowladii farmaajo lagu mucaarado ma ogna ninka raba inuu mucaarado jabuuti meelaha jabuuti iyo saqaba iyo meelaha iyo kambala iyo iyo felisaan iyo meelaha laakiin nairobi ma ogolaa soomaalida waxaa weye fadhi kudirinka dowladda dowladda kuma walaa fadhi kudirin soomaalida waxay rabaan dowladdiin oo soomaaliya inay ku maamulaan fadhi kudirin maya maya fadhi kudirin waxay roqaysaa kuwada b o a iyo fadhikudirin b o a iyo b b c iyo fadhikudirin dowladda soomaaliya laguma wadi karo waxaa lagu wadi karaa wadajir iyo midnimo iyo in laisgarab istaago in ilaahay la bariyo oo dowlad iyo waddan degan ilaahay uuna siiyo soomaaliya taas taa iyo tahay warkaas warkaasna waa la gaarsiin kuna garab sooma magaalada aa magaalada garana halas gaarsiin alaa alaa shaar ugu caba halas gaarsiin dowladda kenya maanta way hadashay meelaha dowladda laguma caaradaa ku sheega marka hadda way adala eegi haddii aad meelaha dadku ma caarado dowladdaas oo dowladda kenya ee mutadaa waddankeyga soo gelaysa maxaa laba tahay